nolosha magaalada qandala ee gobolka bari ayaa caadi ku soo noqonaysa kadib markii magaaladaasi ay ku dagaalameen ciidamada puntland iyo maleeshiyii sheegatay inay taabacsan yihiin ururka daacish ee gacanta ku haya qeybo ka mid ah ciraaq iyo suuriya magaalada ayaa si lama filaan ah ugu gacan gashay maleeshiyaadka daacish sheegtay kii bishii oktoobar waxaana dib ay ciidamada puntland u qabsadeen toddobadii bishii disembar dhinaca kale magaalada waxaa maanta gaaray madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas haddaba wariyaheen faadumo yaasiin jaamac oo iyana magaalada ku sugan ayaa wariyaheen maxamed cabdi sandheer waxa uu ka wareystay xaaladda magaalada oo markii ugu dambeysay oo ay faadumo kasoo warantay ahayd magaalo haawaneysay sandheer aad ayaa umahadsan tahay toddobadii bisha labiyo tobnaad ayay ahayd markii ciidamada puntland ay gacantooda dib ugu soo noqotay magaalada qandala kadib markii afar afartan iyo laba cisho ay gacantooda ka maqnayd magaalada hadda waan dhex maray madaxweynaha puntland iyo waftigu hogaaminayo ayaa goordau soo gaaray laakiin anigu waan kasoo hormaray saacado ayaan kasoo horeeyey waan dhex maray magaalada goobaha ganacsiga waa ay furan yihiin dhammaan way furan yihin guryaha deegaanka waa la degan yahay laakiin sandheero waxaa meesha ka maqan goobaha waxbarashada way xiran yihiin caafimaadkuna waa ay xiran yihiin gudoomiyaha degmada qandala jaamac maxamed kuursho arrintaa wax ka weydiiyey ayaa ii sheegay inay arrintaas abaabulkeeda iminka ku jiraan hadda ilmihii weli way ka maqan yihiin magaalada dadkii waaweynaa ayaa jooga ganacsatadii ayaa joogta waan gartay faaduma markii ugu dambeysay ad noo soo waranto dadku way ka baxeen magaaladu way haawanaysay baa la yidhi hadda dad soo noqday baad sheegtay marka dadkii ma soo wada noqdeen mise qayb ahaan ba soo noqotay waxaan odhan karaa boqolkiiba toddobaatan dadkii magaalada qandala ku noolaa way soo noqdeen kaluumaysatadii shaqadoodii way galeen ganacsatadii goobihii ganacsi waa ay shidan yihiin guryihii deegaanka waa la degan yahay xarumihii iyo dawladda way shaqaynayaan laakiin caafimaadkii iyo waxbarashadii ayaa ka maqan meesha waan gartay gudoomiyaha degmada wuxuu ii sheegay inay dib u bilaabi doonaan howlahaas ay ku guda jiraan iminka waan gartay waxaa ka dhacay dagaal dabcan saan ognahay oo ciidanka puntland iyo maleeshiyadii daacish raacsanayd ayaa iskaga hor yimid wax burburoo soo gaadhay magaalada oo ku muuqda magaalada wax dagaala oo ka dhacay ma jirto islaamiyiintu markay qabsadeenna uu hogaaminayo sheekh cabdulqaadir muumin wax dagaala kama aysan dhicin markii ciidamada puntland ay qabsanayeenna wax dagaala kama aysan dhicin oo ka hor intaan ciidamadu aysan imaan ayay ka baxeen marka magaalada wax burbura oo soo gaara ma jiraan way dhisan tahay goobaha ganacsi dib bay u furmeen nabadgelyadeedu way fiican tahay mas-uuliyiinta magaalada qandala aan wax ka weydiiyey iyo dadka deegaankuba waxay ii sheegeen ammaanka in ay dareemayaan xasilooni waan gartay dhinaca korontada iyo adeega internetka oo kale adeega internetka iyo teleefonka iyo biyaha kulli way shaqaynayaan kulliga way ka maqnaayeen maalintii aan tegay toddobadii bishii labiyo tobnaad laakiin iminka caadi bay u shaqaynayaan biyihii baa shaqaynaya korontadii baa shaqaynaysa internetkana wuu shaqaynaya teleefonkii waan gartay ugu dambeyntii waa maxay ujeedada madaxweyne gaas uu booqanayo magaalada qaar ka mida mas-uuliyiinta madaxtooyada aan wax ka weydiiyey arrinka ayaa ii sheegay in madaxweynuhu uu doonayo inuu wax ka ogaado xaaladda nololeed ee magaalada qandala ka jirta inuu booqdo ciidamada puntland ee ku guuleysta inay gacanta ku dhigaan degmada qandala inuu la hadlo dadweynaha qandala saacadaha soo socda ayaa la filayaa in madaxweynuhu uu badbad jeediyo sandheerow sida ii sheegeen mas-uuliyiinta wariyaha v o e da ee magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamaca oo u waramaysay maxamed cabdi xasan sandheere